Ololaha tallaalka xoolaha, gaar ahaan ariga oo laga tallaalayo cudurrada jadeecada iyo sanbabka, ayaa laga bilaabay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud. Tallaalkan ayaa waxaa fulinaysa Wasaaradda Xanaanada Xoolaha maamulkaasi Galmudug oo kaashanaysa dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxaa ka faa'iidaystay xoolaleyda ku dhaqan degmada Cadaado. Qaar ka mid ah dadkii reer miyiga ee ka faa'iidaystay tallaalka ayaa u mahad celiyay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha maamulka Galmudug.
waxaan joogaa meesha la yiraahdo xasan arile oo hoostaaga degmada cadaado waxaa noo yimid saaka wasaaradda xoolaha tiimka xoolaha tallaalka ka socda waxaa naloo tallaalay saaka arigii xoolihii tambabka iyo jadeecada waa nalakaga tallaalay waana ku mahadsan yihiin wasaaraddana soo gaarsiisay galmudug nolosha miyigu aad bay u kulushahay xaalad jiidaal weeye soon baa lagu jiraa aad bay u kulushahay xoolo waa naga xaaseen haddii alla kuuraya waxaan rabnaa wixii kale oo nalaku xoolo biyo iyo baad wixii kale oon heli naloo heli karo bismillah waxaan ahay deegaanka burdiiraan joogaa faadan xasan cismaan baa layiraa canaalada xoolaha galmudug aa noo timid waa u mahad celinaynaa boqolkiiba sagaashan waa xoolaha waxay nooga tallaalayaan jadeecada iyo sanbabka xilli adagna waa lagu jiraa daawooyin kasii badan iyo waxaan u baahana taageero badan aan u baahana jiidaalaan nahay jiidaal aka oluu caata waaye caana male ramadaan waaye biyo male cuntay cunaan male magacayga waxaa la yidhaha cali salaad ibraahim waxaan ka mid ah odayaasha deegaanka xasan arileeb cadaada hoostaga waxaa saaka looga tallaalaya ariga waxaa laga tallaalaya jadeecada iyo sanbabka ka hortag ahaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda galmudug ee xawaanada xoolaha iyo shaqaalaheeda way ku mahadsan yihiin waa uga mahad celaynaa waa baalkii waxaan u baahannahay xilli kulul oo waxaa lagu jiraa ramadaan ah waqtiguna kuluu yahay ceerta aan la helin webi aan la gaarin xooluhu jiran yihiin dhanka kale zubeer maxamed yuusuf oo ah isku-duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ayaa ka barbixiyey ujeedka tallaalkan annagoo ah tim ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtee daaqa galmudug waxaan soo gaarnay saakay deegaana ay ka mid yihiin muxuu ahaa xasan arile burdiir ereydaas ayaan ku shaqaynayna saakay waxaana ka tallaalaynaa xoolaha cudurrada ay sababaan c c b b oo sanbaba iyo b b r oo jadeeco ah labadaas ayaan ka tallaalaynay xoolaha aan tallaalaynana waxay isugu jiraan aracad iyo ido deegaankan deegaanadan degmada cadaado hoostaga waxaanu ka shaqaynaynay in muddaa bishi bilihii janawari ilaa maarso oo hadda aan ku jirno ayaanu xoolaha ka tallaalaynay xoolaha aan tallaalnana ilaa hadda waxaan maraynaa boqol afartan iyo sideed kun oo neef ayaanu ka tallaalnay deegaanka waana wadaynaa inta muxuu ahaa maalmaha soo socda haddii ilaah yaraado ololaha daweynta iyo tallaalka xoolaha ayaa kusoo aadaya xili baahi badan ay u qabeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool degmada cadaado